waxa weeye ka gudbi mayno oo waxa waaye wa waa ama qal ama qaad ama qoosa saar waa ku qabsatay weeye waynu ka hadlaynaa innaga intaynu ka garanayno bal hadda ninka laysa qaburaale iyo rag baa aada u garanaya waxaan moodaya intaa in ka badan aan laga sii sheegi karayn ama ufiirsiga oo ufiirsada aan laga sii sheegi karayn waxaa waaye sidaynu sheegnay waxaan ugudbinaya ninka la daahir af qarshe faqburaale ayaan ugudbinaya faqburaale meeshaadi warkii ka bilo waa tahay horta midhaha kan la cuno ee ah gallayda iyo masegada waa laba nooc oo kala duwan hase ahaatee soomaalidu ay aada u wada cunto haddii aynu u leexano gallayda laba magac baan anigu u aqaanaa gallayda bilowgeeda hore magaceeda galbeed magac bay u yaqaaniin koonfurimana magac bay u taqaanaa koonfuri waxay tidhaahdaa galley yay tidhaahdaa geestaas waqooyi waxaa looga yaqaanaa arabakhi yaa looga yaqaanaa mar haddaad arabakhi maqasho nin reer galbeedoo ku yidhaahdaa waxaa weeye wuxuu u jeedaa galleyda marka la beeraayana waa la abuuray iyo waa la shineeyeeye baa la kala yidhaahdaa galbeed wuxuu yidhaahdaa beertii waan soo shineeyeeye marka reerreer koonfur ay tahayna waxaa la yidhahdaa waan soo abuuray beertii meeshaa la abuuraayo dadka abuuraaya shinnidaa ay gelinayaan markay shinneeyeen ama abuuriyaan sidii calashaan injiyeer oo kale ayay u abuuraan oo haddii ay midho badan meeshaa ku ridaan waxay diidayaan inay isgubto galkaas soo baxaya iyo gallaydaa soo baxaysaa balkeeda soo baxaya inuu meel ku ururo oo isgubo ayuu diidaya markaas la abuuro oo ay soo biqisho qolana ay tidhaahdo waa soo biqishado cashan ay soo baxdo qolana haddilamaaye ay magac kale u taqaano galbeedka iyo koonfurta weligeed waa kala duwan yahay magaceedu qolana waxay tidhahdaa waa biqishay qolana waxay tidhaahdaa waaba laqay ereygiiyo muxuu ahaa mada finjilkaas waa dambeeya markaas cashan ay soo baxdo madaxa la timaado qolana waxay tidhahdaa waa dhilisowde waa dhilowde waa biqishay cashan waa marka ay saas usoo baxaysa magaceedaa la kala yidhahda marka ay aada u soo baxdo oo ay soo dheeraato oo xubnaheedu adkaadaan oo xidkaheedu ay ma garanaysaa cashan marka la yihahda qolana waxayba tidahda cashan waaba ilaa waxay lahahdaa waa dheelide dheeliga cashan waa markay baasha ayaan aada isu taagin ma garanaysaa oo ay siyaabo ay tahay marka waxaa la yihahdaa waa xubnaysatay beertii way xubnaysatay xubnayga ay xubnaystaa waxaa la yihahdaa hallageed qaado waa inta yan markay soo biqisho yaa la hallageed qaado oo waxaa la yidhi baxniinkeedaas dhir celisa ama ciid celisa waa inayna jirin waa inay hoostu u banaanta oo saasa hadda loogu dhufanaya bahasha loogu dhufanaya hayaambada loogu dhufanaya oo saa loogu babaynaya si calashaan ayaan u joogsanin gallaydaas ayaan meesha ugu noqonin waa xubnaysatay balkii baa marka baxaya iyadii baa baxaysa markaa ay baxdo oo ay baxdo waxay yeelanaysaa goortay aada u dheeraato sabuul sabuulkaasu waxaa weeye kaynu aragnay oo wada cunno oo si walba cunno marna ceedhin ku cunno marna biselaynu ku cunno waa kow markaas laga gooyo sabuulkaas si kastaba ha loo cuno eh waxaa ku hadha xubnihiibaa geedka ku hadha markaas xubnahaas ka hadha waa lasoo goostaa oo wixii balah ee ka hadhana waxaa la siistaa xoolaha la dhaqdo oo ka mid yahay geela iyo looda iyo dameeraha iyo waxaas oo dhan baa la siiya xitaa xubnaha waa laysugu googooyaa inta laysugu daro bahalka kan la yidhaahdo muxuu ahaa e laga reebo haddii lamaayo sinsinta laga reebo oo makaalaha la yidhaahdo iyo iyadaa laysku qasaa markaasaa qasniinkaas laysku qaso xoogaa biyo lagu kordhayaa markaas la siiyaa xoolaha dadkuna midhuhuu cunaa midhahaas uu cuno yaa marna waxaa loo cunaa sidii horeba aan u sheegay ceedhiin marna bisayl baa lagu cunaa markaas finjil halla finjilaa la yihahdaa bahashii marka sabuulkii ayaama la dedo kii la soo dubtay maaha eh yaa la finjilaa oo uu ka engegay balkii dusha ka saaraa balkaas xoolaha la siinaya isagiibaa midhihii laga guraayaa waa la finjilay baa la yidhahdaa markaasaa la wadhayaa wadniinka haddii aan la wadhin oo aan la egejin oo maqaasiin laga lagu laga buuxsho ama god ha lagu rido ama maqaasiin ha lagu ridee waa madoobaanaya oo wuu xumaanaya dhadhanna yeelan maayo lamana cuno hase haatee kaa la engejiyey ee la wanaajiyey ee lagu soo tabcay ayaa la cunaa dabadeed aynu u nimaadno markii midhihii oo inoo bisil oo inoo engegey oo markaas samayn u baahan aynu u nimaadno midhihii marka ruuxooda waxaa loo cunaa dhowr nooc qaar waxay yidhahdaan aan cambuulaysano oo waa la solaa markaa la solo way dildillaacaan saliid yar baa lagu waxeeyaa daawaa la soo qaadaa marka daawaha la soo qaadaa qaarkood inta la qaadaabaa camuud daawaha lagu waxeeyaa iyadiina dabbaa lagu shidaa oo hoosta lagaga soo shidaa marka iyadii baa dildillaacaysa midna waxaa la sameeyaa inta daawaha la soo qaado yaa saliid lagu daraa saliiddaa lagu daro yaa markaa dabkii markii lagu shido qaarna ay dildillaacaan qaarna sidoodii u madoobaadaan iyagana sidaasa loo cunaa oo marka weliba cudurrada iyo waxaa la iska sarcaynaya badiba iyo marka la tacdaaranaya baa saas loo sameeya midna cuntaa laga dhigtaa oo waa marka ay arabakhowdo yaa qorada galbeedna ay shuuray yidhahdaan markaa shuuro yaa galbeedna yidhahdaan koonfurina waxay tidhaahdaa soor yay yidhaahdaan marka soortii sidee loo samaynaya waa la tumaya galka u koreeya yaa ka dhacaya iniintii baa soo hadhaysa iniintaa soo hadha qola waxay tidhaahdaa ashaan markaas la garaaco yay waxay u kala baxaysaa budo iyo iyo jariir budadii goonnaa loo waxaynaya jiriirtiina goonna iyadoo shirtaa goonni loo waxaynaya marka jiriirtaas ashaan biyo lagu rido oo saas loo hagaajiyo yaa la karinaya budadiibaa hadda lagu daraya markaa hadi waana la shiidaya taas waa sasoorta loo cunaa waa kow si kalaamsan loo sameeya iyadoo aan laga dhiginba jiriir iyo budaba loo kala soocin yaa gebigeedaba maxdin la marshaa maxdinkaa marka la mariyo biyaa lagu ridaa biyaha markaa lagu rido waxaa soo baxaya frid yay noqonaysa wax fridha fridkaa ay fridho oo biyo yaroo kale lagu daro sida xuukada geela ayay noqonaysaa marka la kariyo hadhowto waa kow midna ashaan waxaa la qaadaa iyada oo ashaan laga dhigay soor yaa lagu darsadaa cuntada oo hilib yaroo maraqaa lagu sameeyaa maraqaa marka laga saaraaba caanaha lagu daraa caanahaasuna waxaa nooc kastaba hadan markaasa waa la yihahda marka la yihahda waa darbinaya bulshada isugu faanta asaasay ukala wacanto uga wan yihiin anigu beerta gallayda ah intaas ayaan kaga hadhayaa axmed nuur
maanta waxay la tahay saacadii baynu joognaa odayaashana waa la daalan yahay galayda waxaan u daynaynaa oo aanu kusii noqon doonaa sida loo kale iyadii badarka iyadii iyo iyo haruurkaba ama eh, badarkaba eh, way isbarbar dhigi doonaa eh, wayna ka wada hadli doonaa say baxday iyo waxyaabaha iyo faa'iidada xeerada sida loo sameyo ilaa inu xeerada ka dhamayno xeera soomaaliyeed ay ka dhamaato iyo say u abuurantay halkaa ay noo ku jooji maanta meeshii buu inoo kasii soconayaa odayaashii waxay ka doodayaan in dhirta miraha bixisa weliba gaar ahaan dhirta la beerto oo aada iyo aada u faa'iidada badan odayaasha ka doodaya waxaa ka mid a daahir afqarshe waxaa ka mid a cali mudiir waxaa ka mid a dhegaweyne waxaa ka mid a salaad waxaa qaybinaya axmed nuur haddaba odayaalow maalin dhaweyd waxay inoo joogtay gelayda oo uu ka hadlay fiqi buraale si wanaagsanna uu uga hadlay haddaba haddana maantana gelayda ayaynu sii wadi doonaa intaynan gelayda u dhiibinin eh, ragga warka dooda ka qayb geli doona ayaan waxaan eh, noo ban- soo bandhigayaa erey eh, eh, dhirta aynu maanta ka hadli doono gallayda kow aynu ku noqon doono masangada badarka haruurka eh, qasabka muuska lawska canabka canuunida eh, geedkan la yidhaahdo eh, naarajiinta ama qumbaha sinsinta bal maanta intaasaynu isku dayi doonaa Eh, haddaba Eh, waxaa jirta gelayda in maalin dhaweyd laga hadlay oo aynu ku noq noqona si fiicanna looga hadlay iyaduna ay importanti tahay horta bal gelayda iyo iyo haruurka sibay wada baxaan way isu dhow yihiin laakiin waa kala midab in la kala guro ay u baahan yihiin haddana eh, waxaan weydiisanaynaa daahir afqarshe inuu noo kala guro eh, gelaydu markii la abuuro ilaa inta ay caloosha ka tagto inta ay marto oo ay soomaalidu mariso eh, oo ay ku jirto gelaydu say u baxdo iyo goorta la gooyo iyo goortay baxdo iyo say u baxdo iyo meelaha ay ka baxdo iyo waxa ay tahay iyo intay u kala qaybsantahay magacyada ay leedahay sida loo yaqaan waa koog waxaa kaleeto aan rabnaa oo lagama maarmaan ah lagama maarmaan ah in aynu ogaano eh, gelayda sida loo kariyo sida loo cuno xeerada say uga abuuranto sida xeeradaas u tahay waxyaabaha intaan xeerada ay gelin sida looga hadlo haddaba waxaan eh, rajaynaynaa daahir afqarshe inuu ugu horeeyo raggi daahirow bal eh, su-aashayada ah gelayda iyo abuurkeeda ilaa ay xeerada ka gasho
waad mahadsan tahay gallayda iyo hadhuurhka sidaa loo wada abuuraa markooda hore marka ay baxaan bay xoogaa kala baydhaya waxa loo abuuraa dhulka oo abaara waa lagu ridaa dhulka oo raystay oo roob leh oo raysana waa lagu abuuraa midkii la doono marka aan aaladda tan fiican lagu abuuraynin ee laynlaynka loo abuurayo ee cagaf cagafta iyo aaladda dawladda aan la haysanin dadna waa saydhaayo carraduun buu ku rogaa dadna marka aanu taasoo kala haysan miigu ku abuuraa god yar buu dalooliyado markaasuu ku ridaa oo gacantuu ku shineeyeeya bal markaa dabadeed aaladda ugu hoosaysa waa taa gacanta aanu tagno godkii yare aada daloolitaba oo aanad in weyn daloolinina xoogaa yaroo miigaa ku dhufatid waxaa lagu ridaa saddex xabadood lagama badiyo midh keliyana laguma rido waa cilmi ay iska leedahay waxaa looga jeedaa haddii aad midh qura ku rido oo midhkii bo-o ama quraanyaba la baxdo ama wuxuuni ama dabagaalle meeshii waad khasaaroobeysaa saddex baa lagu ridaa marka ay dabadeedna ay soo baxdo ee sidaa la sheegay ay noqoto laba dhegood ay soo bixiso ee dilaacdo ee dadka qaarna ba magacu yaqaano oo galbeed laga ya- looga yaqaano biqil oo ay soo yar korodhoolayodo afar dhegood sida gargarada oo kale afar dhegood bixiso oo ay soo korodho oo marka aad dibadda ka joogto beertii oo dhangeeda kaaga muuqdaan waxaa la yidhaha carraqaris oo camuudii baa daboolantay oo geedihii baa kuu muuqday oo sinmay carraqaris baa la yidhaha markaasay dabadeed soo baxday marka ay waxoogaa soo yar baxdo in doora yar la ekaatana luun baa la yidhaahdaa luuntaasu markay halkaa joogto ee geedkii uu yar adkaado yaa laba laamood la bixiyaa halkii saddexda aad ku abuurtay haddaad sidoodii u dayso waa iskubayaan saddex laamood oo daciifa ayaa soo baxaya tan waxoo garoon leh ayaa la reebaa labana waa la jaraa markaasaa ninkii dambe sidaa beertii u dhex qaadaya muddo yar marka ay joogto galbeed waxaa la yidhaha harame markaa weeye marka geedaha laga guraya haddaad geedaha u dayso geedahaasaa gubayo beertiiba in la saari maayo haddii aad heli karto dibi waa la dhex mariyaa haddii aad dibi weydana gacantaadaad ku xagaafaysaa waxaa la doonayaa geedka xididkii in loo baneeyaa geedka kale biyaha ka cabaya in laga gooyaa in dabadeed hadhuurka ama arabiqada oo qurihii meeshii ay kusoo hadhaan oo dhirta kale lagala dagaalamaa haddii aanad sidaa yeelina iska abuurto oo iska dayso dabadeed iyaguna waa ay ku daysay oo waxba kaaga bixi maayaan markaa dabadeed siday horta usoo baxdaa sidaa weeye kolkay weynaato waa xubnaysay baa la yidhahda waa laisku wada waafaqsan yahay kolka dambe dabeed way uureysatay baa la yidhaahdaa kolka dambe cankuhays baa la yidhaahdaa kolka dambe way dhashay baa la yidhaahdaa mid waa la quwaxsadaad oo geedka go- la quwaxsanaya geedka goolka a weeye halkan waxaan ku maqlaya dabadeed markay luuntu soo baxdo waa la wada quwaxsadaa geedka dhalaya lama quwaxsado waa hal dhashay ama sax dhalay ama lax dhashay oo aada gawracday weeye lama cuno kuwaas caynkaas oo kale ah geed goonni u baxay oo goola ayaad arkaysaa oo iska sii baacayo xubnihiisu xoog weyn yihiin oo aan dhalaynin oo dhalay dhaafay markaa da-dii oo xubna waaweyn gool baa la yada waa kaa kan iska ahi kan sokorta laga shiido oo kale macaankana la midihi dadkuna wax faytamiin geedkaa ka badiyaa ma uusan jiro ninku ku laxaasado oo dadku dabeed quwaxaa waa uu cunaa mar hadday luun yeelato si kastaba ha loo cunay waa dheriguun ninkii beer u baxday markaa isaga gaajo waa ay daysay kolka ay dhasho way caanaysay baa la yadaa markaasa dabeedeedna caana kusoo joogsadaan kolkaa ninka beerta lihi wuu iska cunayaa siduu u cunayaa weli way ceedhiintahay iyadoo geedkii laga soo gooyey lama cune eh haddaanu nahay annagu reer daraawisheed dufsar baanu odhan jirnay oo markaa daba sabuulkii oo soo dhacay ayuunbaa meel rarana la geliye camuudaasun baa lagu rogaa taasaa bislaynaysa macaankeeda layskama qaban karo waa lagu qaalaliyoodaa arabikudana waa la midoo saasoo kale ayaa loo cunaa quwaxiina dhan baad ka cunaysaa geedka aada cuntay balkiisiyo wixiina xoolihiibaa dabadeed doogii iyo kiiyo wixii dhan wada cunaya dad iyo dunyaba markaa wada dherig weeye mar haddii halkaa gaadho dabadeed waxaa imaanaysaa haddaan ku noqdo geedkii la odhan jiray baaqbaaqa dhowr goor baa la baaqbaaqaa geedka mar baa dibi kusii daynaysa markaasuu bartanka kaga wada joogsanaya markaasaa irfidiina wada rujinaysa usaa isugu wada seexanaya markaasad odhanaysa war caana waayahanu iscaydhaya siduu buu yeelayaa bal ilaahay maqaadiirtiisa waxaad arkaysaa wixiiyo xidid qura hadday geedka ku haysato iyada oo dhacday haddana habeenkii toostay oo daba geedkii baacay oo sabadaa la ekaaday neecawdaa gashay iyo rayskaa loo baneeyey oo daba laga neefiyey ee xididadii dhulka wada haysay la baneeyeyba waxaasoo dhan dabade faa'iidadiisu ay tahay markaa dabadeed sida xoolaha loo dhaqaaleeyo ayaa la doonayaa beertana in loo dhaqaaleeyo cilmina loo leeyahay loogana shaqeeyo ninkii ilaahay u beeray dabadeed waa dhergayaa cudurro badan oo ay qaadaa baa jira cudurradaa ay qaado waxaa ugu daran geedka la yado ashaamudka abuur la hubaa ashaamud dhale eh ilaah amarkiisu weyna markaanu ku wilgeynayno haddaanu daraawiish ahayn oo dawana waanaan haysaninoo geedkaas uunbaa bal ilaahay maqaadiirtiisa midhka unaad ku riday uunbaa xubintii waxa raacaya wax madow ah oo ilaa baarka uga baxaya mid nooc kale oo malabshaxar la yidhaahdaana wuu jiraa labadaa cudurba waa khatar siday beertii u baxaysee marmar qabow iskaga dhacona waxaa la yidhahdaa iyadana haamaday oo mar qurun bay qallalaysaa beerta gebigeediiba habeenkii inta dhaxani ku dhacdo qaboobay saddexdaa cudurba dabadeed beertu ay waa qaadaado waxyaalaha khatarka a weeye sideeda kale wax waliba waa cunaano wixii bahal hoosaha iyo wixii bahal sara'a iyo wixii xoolaha iyo laaca iyo udgoonka iyo rayska iyo wax waliba markay arkaan iyay kusoo wada qaadanayaan aataag marka habeen iyo dhararba waxay doonayaan dad iyo dunyaba in lagaga tabco goyntii baa timi markii la gooyey waa la rasaynayaa uud baa la yidhaahdaa markan meeshii la isugu gooyo qorigii iyo midhihii iyo wax walba ayaa la rasaynaya dabadeed waxay noqonayaan buur oo kale hadda waa la tumayaa tumidaasi waxay doonayaan rag xoog leh galbeed wax laga yidhahdaa guus guuskaa hadhuurkii oo la tumi baa dabadeedna buur isoo kale isagoo ah ayaa dabadeed rag dhalinyaro ah oo xoog leh oo ulo meel ka yar liicsan oo madaxoodu siman yahay oo yar qallooca oo tumidda uun loo sameeyey oo meel dhinku qabsadana leh yaa labaatan labaatan ama toban toban raggu uga soo fuulaya uudka meel waxay ismarinayaan xaraar ama malaas ama darro qofba siduu u yaqaano xajiinteedaasaa khatar ahoo dabadeed raggu uu waxaa iska marinaya haweenkii dabadeed sharafta lahaana waa imanayaane cunada raggaa u samaynayey maalintaa meeshaasu diyaafad weyn weeye ninka dhallinyarada ee bahalkaa tumi yaqaane dabadeed ismaqlaya doonaya halkaas in inani ka cilaaqato hable halkaasi ka mashxaradeen halkaas eegaya ka eegayaan oo waa ninka si wanaagsan u tumi og ama maaragtay bahasha labada barbarba usha ka rogaya ee ninkaa xiga intaa u jira aan ushiiso aanay taabanayna ham ham ham ham hamtaa ay hayso ee hadhowtan ku laaqinaya e kolka maaragtay raggu uu ka joogsado wax uun la yska garaacayo un la yska tumayo ma waa cilmi bay ku soconaysaa markaas inantu halkaasi ka arkaysa ninkaa xooggiisa iyo sida uu hanaanka u yaqaano iyo inuu nin waxbeeri yaqaano oo dabadeed ay u xilan karaysa uu yahay iyo laa ilaha illa allah maxamedkii la doorteo markaa dabadeed meesha horta sharaftu joogtaa halkaa la isugu yimiye barwaaqada aweye rag iyo haweenba la ysugu soo baxay ee cunadii iyo waxaa lagu cunaya dabadeedna wakaa gabadha reerkooda halkaasay ka arkayaan ninka wax taraya ee xoogga leh ee farsamo yaqaanka ah oo aan gabadha loogu diidi karayn hal midoo iska haytalasha mid walba la siin maayo duufle ninka raggi halkaasu ka soo baxaya gugus baa la yidhahda dabeed markaasaa dabeed midhihiiyo halkaasa oo la tumay oo cufkii halka kan loo tuuray wixii kalena dabeed halkaa u la cabaynaya markaa dabadeed hadhuurkii sidaa horta dabeed bahalkan looga shaqeeyaa saa weeye marka dabadeed la beerayay ee hore dadka wanaagsan ee isku xidhani ee hawliya hanti wadaagga ahi sida halkeennanba laga doonayo oo kale iyadana waxaa la yidhahdaa guus maalintii la qodayay weeye oo nin waliba wuxuu keenaya labadiisii dibi iyo harqoodkii oo ku xidhan iyo dullihii wato isagoo gurigiisa wax ka soo cunay markaasaa dabadeed garka loo gelinaya layswada caawinaya waa laysku xidhan yahay oo dabadeed maalinta dambena waa la wada tumayaa maalinta horena waa la wada jeexay dhulka haddaan sidaasoo kale iskaashatada la ahaynna horta waxaan la yidhahdaa beer lamama wadi karo hadday qof kale hooqura qabsato wax micnole maaha marka waxaa lagu leeyahay beertu inaad ka adag tahay weeye inay ka adkaato maaha maxay ujeedaan inaad ka adkaato haddaana dadka caynkaas oo kale ah u haysan in yar adigu qodo weeye hahamad weynaan iyay kaa baabi'in markaas ilaa itaal ma haysine haddaase u haysato dad iskaashata ah oo guuskaasa oo hadhowna kula gooya marka horena kula qodaya kula xanaaneeya marka la haramaynaya dibidaasoo dhan la wada dhex marinayo cilmigaasi horta doonaysaa meeshuba waa iskaashato gebigeeduba hadhuur si kale iyo arabixi laguma beeri karo marka dabadeed la gooyo dee mar hadday jawaankii gasho oo haweenaydii lahayd loo dhigo aqalka barbarkiisa mid iskaba rasaysanoo sagaraa la yidhahdaa aqalka heelkiisaase balkii iyo xadhuurkii iyo wixii loo geeyey oo lo-dii iyo labadii dibi oo buufta halka ay ugu xidhan yihiin oo mid iska sabuulkiisii ku jira ay marba ka soo qaadato sagarada halkaa aan sheegay ee maaragtay dadka reer miyiga ahna qolqol buu yidhaahdaaye halkaa qolqolka reer miyigu ka yidhahda sagaradeeda hadday ka soo qaadato marba sabuullo waaweyn oo ay ku shukusho mooyaheeda haddee quruskeedii oo dhammi waa bisil yahay siciina halkan uu ku xidhayo balkii unbay u tuurtay weyshii unbay ka xidho dabadeedna kolkaasi caani halka ka dhigatay kolkaasi haantii luraysaa hadhuurkiina nooc nooc unbay u samaynaysaa qoyskaasi waa qoys ilaahay gacantiisa waxgeliyey guurina uu maayo horta dhulkii sidaa horta wax loo sarcaa sidaa weeye marka gabadhii waxay doonaysaa ninka un meelahaas u yar werwareega unu dabadeedna unu de ka warhayaa ilaa mar haddii beertii la gooyey isna hawshii ka dhacday oo waa xilligii uu nasanayay isaguna ee reerka laga wada shaqaynayay haddaan kariska u imaado anigu si kalan u aqaanaa kariska qudhiisa hadhuurka haddii laga haddii laga rido isha oo isaga oo sidiisa alla kariyo garow baan u aqaanaa da dadku garow buu u yaqaanaa annagu haddaan reer daraawishaadna horta kaa kar garow ma naqaano kaa waxaan u naqaanaa markuu isha leeyahay koronkor marka baalka laga riday isaga oo cad la kariyo oo midhihiisii waaweyn yihiinna garow baan u naqaanaa marka la jebiyana waxaan u naqaanaa jidhiidh marka budadiisa lagu darana ee uu isku bislaada ee la yidhi mudhuudhiqiyaay madhaadhiqiyaay majiirka miyaanad garanayn ee dheriga lagu kariyo ee la adkeeyo ee la degsi wax wax lagu karsado maaha eh ee xeedho weyn oo dabadeed afar dhin qaadi karto dabadeed halkaa loo dhigo martida sharafta leh ee dhexdiisa dabadeedna baaquli weyn lagu shubo oo sixin la-aadoo guduudan xoogaa yaroo geeda adariyana sidaa loogu yaro daadiyo oo kiyoo adag nin waliba intuu mar halkan ka goosto subagana daro waxaaynu haysano waynaa war hayna duniduba ma haysato cunno kaa ka korraysaana maba jirto bariiskan iyo ma xoogaagan lagu daiyaadiya yaanyada halka lasoo dhigayo iyo maraqa yaree guduudan iyo waslada yare hilibka la dul saarayo iyo waxaan ad arkayso wax micno ku fadhiyaan ma aha nin hadhuudha la siiyey oo si wanaagsan u kariyey oo subagu xoolihiisa ka soo lisay dabadeed halkaa dhexdhexaadaa kaga shubay kaasaa cunno haysta baan anigu leeyahay ee waxaad moodaa haddaynu soomaalina waxayniba inaynaa fahminba waa halkaa ka dhuquna calooshuna han ku ballaarato wax laga dhergana hadhuudh un baa jira iyo caano yaa caloosha buuxin kara waxaan kale gaajaday bi'iyaan caloosha ma buuxiyaan markaa dabadeed waa in labadaa tartarba ku baxaan oo dabadeed calooshaadu ay faaxdo oo dabadeedna meel walba ay quwad kaa geliyaan laa ilaaha illa allah maxamedkii la doortayo hadhuudh iyo arbiqiyo wax laga sheekayn karo waa ay dhaafeen sida kale labadaba waa la saloolaa waa lagu ducaystaa gurigii labadaas u baxaan dabeed xadhuurka iyo arabiqidu gaajo way ka tagtay si kale haddaynu u qaadanno xadhuurku wuxuu dawo ku leeyahay iyo arabikidu iyo digirtu iyo sarreenku saddexdaa baal kale afartaa baal kale yaa haddii sidooda loo kariyo caloosha ka soo noqda cunno oo dhan dunida oo dhan haddii laysu wada geeyo waxaan caanaha xoolaheenna ahayn oo caloosha ka soo noqda afartaa un baa jira iyadana balqora yay cayaar idinla noqonini marka afartooda mid walba sidiisa loo kariyaa weeye haddii baalka laga tuuro afartooda midna dawa ma leh habeenkii ninkii ku casheeyey arabiki baalkeedii leh subaxii musqusuu ka hortegaya hadhuurkoo baalkiisii leh waa kadaalik arabikida bahashan digirtoo sideedu loo kariyey waa kadaalik sarreenka rabadaanka la cuno waa adiga arka habeenkii markaad ku suxuurato subxii baad la ordaysaa dabeed wixii allaal wixii calooshaada ku jiray afartaa baal kaliba innaga inoo baxaan si kale wax kuma tarana saasay wax ku taraan waxaana dib ha loogu noqdo ha la barto sida ay faa'iidada ku leeyihin ha la ogaado waxaanu wax dhammaanaya maaha anigu bal waabaa xeeqaye adiga la waaye
horta waxaan moodi jiray anigu waxaan moodi jiray wiil mara cadiba gabadh baa waxay tidhi waxaan moodi jiray wiil mara cadiba inuu mara gud yahay markaasaa wiilkana wuxuu yidhi waxaan moodi jiray
gabartii ma dabnimo inay doonan tahay horta anigu waxaan moodaya ninkaan la yidhahdo daahir afqarshi inuu geeljir yahay laakiin maanta ayuu iska tirtiray geeljirnimadii oo xagga dhigtay maantuu beerihii usoo dhigtay oo waxaadna moodaa khabiirta raaciya oo beeraha iyo qaab baad u moodaa horta sidaan moodi jiray anigu waa ka baxay markii horete waxaan odhan jiray weliyow geeljirka ay geeljirnimadii aan ku cajir maanta waa ka baxay waxaan leeyahay beer yaqaan weeye reer beerley baa tahay geela waa lagu hafray ciddaas ma aqaan wax ku magacaa geela baas kugu daba xiraye horta geel iskaga hay mar dambena ha ka hadliyo dhaga weynihii isaga da waa koog waxaan u gudbayaa daahir ninka la yidhaahdo cali mudiir oo isagu reer beerley run ah oo beerta aad u yaqaan oo garanayo waxaan mo- aan u malaynayaa inuu naga sii badiyo intaanan bal ragga kale u gudgudbin cali mudiirow adlee waaye bal beerta ubax- eh, galleyda iyo badarka noo kala go say baxaan meeshay ka baxaan mm, mm, marka la abuuro hadde odayaasha meeshay marayn waad maqlaysay adna halkaasan kado inaad marto
Een, way adag tahay mawduuca kan inaan qayb fiican oo muuqata ka qaato sababta waxaa weeye afgaroocna waan ahay waan kula tartami maayo een, oratoornimada odayaasha Een, in kasta oo beeraha aan aad uga aqoon badnaa lahaa haddana awooddu waxayna isiinaynin habka caynkaasa inaan u hadlo Een, haddii lay weydii lahayo waxaas maxaad u taqaanaa iyo heerkaas markiisa haddii u taqaanaa oo tartiib tartiib la ii weydii lahay waxaa laga yaabi lahaa inaan wax badan aqoon lahay laakiin awoodayda inaan mawduuc intaan si qabso saas u hadlo way igu adag tahay haddii si aan mawduuca usoo noqdo tan iyo markii bini aadamku uu bilaabay beerashada shaqaduna ay u qaybsantayoo xagga raacashada iyo xagga beeraha iyo xagga farsamada ay u qaybsantay Een, ilaa muddadaas een, xagga beerashadu waa ay kordhaysay waa ay kobcaysay waa ay koraadaysay marba heer bay soo martay ilaa ay ka timid waktiga kan hadda teknolojiyada cusub oo farsamada ee cilmiga lagu farsameeyo ilaa uu ka gaaro hase yeeshee annagu een, een, tacabkayna beeraha ee isku dhafan maanta ee kii ugu dambeeyey iyo kii bilowga ugu dam- ee ugu bilowga ahayba isla socda haddaanu waan ka sheekaynaan nidhaahdo ee waxaad moodaa inay aad u adag tahay marka mawduucyaduna amba ee, hadalkuna waa isdhexgelaya kii cusbaay farsamadii cusbeed aqoonta cusbeed iyo kii hore yaa iska kaga dhexgelaya marka haddii aan ku bilaabo een, beerta marka ugu horeysa waanu carragedinaa waan afruujinaa waanu diyaarinaa salaaxanu geelqaad baanu ku samaynaa aa lagu sameeyaa kadibna waxaa loo gudbaa beertii in la abuuro abuurka waxaa la yidhaahdaa lumcad iyo lunguduud lumcad waxaa weeye marka aan roobku imaanin marka roobku yimaado kabacdina waxaa la yidhaahdaa lunguduud oo waxaa la yidhaahdaa lumguduudow lumcad kaaroon markii beertu ay soo dhalato een, heerba mar bay joogtaa een, sideedana shaqadu waxaa la yidhaha waa shaqa bulshadeed oo tan iyo abuurka laga bila diyaarinta beerta laga bilaabo ilaa ruuxa muufada amba een, uu ka cuno inta ka dhexaysa howlo badan ay soo martaa shaqo badan ay soo martaa magacyo badan ay leedahay oon laga gaaraynin haddii se aanu soo soo bilowno beerta la afruujiyo la carragediyo la limo la abuuro een, soo dhalato ay noqoto laba dhegood ilaa ay ka keento sabuulka ay ka keento midba magac baa loo yaqaanaa sabuulka markay bislaato waa la alkuudaa saaxiibkay meesha uu ka lahaa muxuu ahaaye een, guus goob iyo alkuud iyo waxaasaanu ihahdaa waa laisla go- waa laisla goobiyaa ciidan badan oo rag iyo haween lahaa aa sameeya limidda nafsadeeda waa la goobiyaa abuuridda waa la goobiyaa een, tumidda ama sumcidda waa la af- waa la goobiyaa oo ciidan baa ka qayb gala een, raridda amba een, beerta een, diyaarinta badarka aan godka la geliyo ama la yidhaahdo muxuu ahaaye een, een, maxaa la dhihi jira beerta mid godka la geliyo muxuu la dhihi jiray bakaarta la la geliyo ilaa hawlahaasoo dhan waa leesla qayb galaa waa runtiisa oo hawshu haddaan leesla qaban ma ay fiicna marka badarka sida loo cuno iyo habka sida loo cuno iyo sida loo sameeyo noocyo badanay noo leedahay diirtu noocyo badanay leedahay kama gaari karaayo oo heerar badan oo amba loo tabco amba magacyo ay leedahay amba sida loo cuno way badan tahay masagada sidoo kale galleyda sidoo kaleeto aad bay magacyo badan u leedahay laakiin magacyadaas marba heerka la joogo in laga sheekeeyo oo midba meer waktigiisa laga shekeeyo wakti dheer bay qaadanaysaa saas daraaddeed dooni maayo inaan ku dheeraado hase ha yeeshee een, haddii mid mid la ii weydii lahay amba aan isu weydii lahayn waxaa laga yaabi lahay kaa maxaa u taqaan markay heerkaas joogto maxaa u taqaanaa Een, haddaan si kale aan u idhaahdo koonfurta iyo waqooyiga masalan beeraha marka laga sheekaynayo een, qolal arkaba qoladay deriska la tahay ayaa kaljarkeeda amba magacyadu galaa reer koonfur haddaana annaga sawaaxiliga ayaanu l- deris la nahay oo kenya afkayna waxaa ka buuxa xagga beeraha sawaaxili baa ka buuxa waxaa ka buuxa talyaani eh, magacyo badanaa ka buuxa oo afkayna galay xagga tacabka beeraha sham baan idhaahdaaho magacyadu beeray noo leedaho beer baan idhaahdaaho Eh, ayaga hadda erayada tan amba shinni ah amba abar- a- a- arabaki ah amba baaqbaaq amba biqil magacyada noocaasu waa galbeed galbeed markaanu leenahay waxaa weeye dadka qotaha ahoo beeraha leh laakiin darawiish daraawiishtu hadallo ay xagga ka keeneen mooyeen hadal ay beeraha u leeyihiinba waa yar tahay xoogaa haddaan kaftan yar ku tuuro waayo waa geeljir inkastoo saaxiibkay uu yidhi geeljirkiina ka tagtay laakiin sidiisaba duqu waa af waa abwaan da'na waa yahay dalj- da- eh, eh, go- oon, qof een een maan kacirow iyo maja kacirow iyo iyo muxuu ahaaye iyo madax kacirow oo dhan buu maray een meel kastaaba isaga wuu ku horeeyaaho beerihii waa ku horeeyaan xoolihii waa ku horeeyaan suugaantii waa ku horeeyaa een militarinimada waa ku horeeya askari duqow ahaa jiray dhaqanka gaalada ee carabta waa yaqaanaa kan galbeedka wuu yaqaanaa koonfurkiina dhowr iyo toban sana u joogaa waaba naga badshaa marka lama aan tartami karayno sidiisaba hase yeeshee haddaan soo koobo een erayo badan oo koonfurka uu leeyahay beerta tacabkeeda ama maseg ha ahaato ama diir ha ahaato digir ha ahaato ama galley ha ahaatee waad leedahay waan naqaanaa laakiin waktigu ii masaabixi maayo saan horu sheegana aniga waa afgaroocaan ahayo aftahamadaas odayaashu ay leeyihiin ma lihi oo annagu dabiico ahaan reer koonfur haddaan nahay sidaynaba waa nagala afatahamsan yahayo ninka kaa aftaha- kaa aftahansana dhaxalkii aabahaba waa kula wadaaga ama waaba kaa qaada layidhi waan ka baxay waa mahadsantihin
ninka laga cali mudiir aad iyo aad baad eh, aad u mahadsan tahay kaftaanaan haddaan waa waxa la yidhi nin baa wuxuu eh, soo maray wuxuu sameeyey marti buu wuxuu u samayn jiray soddon muufo ama soddon kisbood ayuu samayn jiray habeenkii habeen walba soddon nin buu ku talageli jiray habeenkii dambeeto buu wuxuu waayey waxaa u yimaadaa nin keliya markaasuu aad iyo aad u qoomayo wuxuu yidhi, caawa soddon muufo miyaa kuu oo kuu bisil ama soddon kisbood baa kuu bisil wax kaa cunaaya ma leh soddon qof cunadii ugu talageli jiray ayaa u taal nin keliya habeenkii usoo martiyey martiduu jeclaan jiray nin aad iyo aad sikhi buu ahaa marka ninkii u yimi buu wuxuu yidhi caawa niyo anigu aad iyo aad baan u liitaayo haddee waxaan eh, cunno aan soddon qof ugu talagalaa ii bisil meel aan geeyo ma ma hayo waagaana bujiteero iyo meelo lagu keediyo ma jiri jirin marka eh, arrintaydu waa xun tahay buu yacaaw marka ninkii baa wuxuu yidhi wallahi anigu rubaxay waan jiranaayo calooshaa layga hayaayo aad iyo aad baa anigana caloosha layga hayaa markaasuu wuxuu yidhi eh, bal u keena intii aan cuni- inta ah, aan cuni karo anaa ca- muufadaa isku dayay inaan caawa cunahe hallay keeno muufadii oo dhan buu soddonkiibuu ninkii ka xiiray xif markuu soddonkii cunay ayaa ninkii u yimi se welig waliba ninka cunada buu cunaya markaasu wuxuu yihi, war heeg adigu intee kula cunaa cunasiyeen keligaa maa cunasiyeen anaa cunay suuyeen galabtii u iswarayseen waxay galab xagga u socotaa waxay calooshaan ka jiranayo cunadii baan cuni waayo haddee meel nin daktaroo xagga lagu sheegaan u socdaayo haddee waxaas u sheeg markaasu wuxuu yihi walaalow waxaan kaa baryayaa inaad isoo marin markii aad eh, soo dawayso oo ninka daktarkaa u tagto hay soo marin maxaa jira muufadii aan cunada aan soddonka ugu talageli jiray ayaa kaligaa cunay horta cali mudiirow ma aqaano waxbaan iga xumo waa farooc baan ahay garaadna leedahay laakiin saad uga hadashay si yaab leh ayay ahayd waadna ku mahadsan tahay inkastoo daahir afkarshe uu yahay library socda oo isagu wax walba inoo buuxinayo haddana adiguna si aad iyo aad le ayaad uga hadashay kolle anigu amaan hadleen odayaashaan u gudbaaya salaad baan usii gudbaaya salaadow adigana weli masangedi kama dhergin weli masangedi
mahadsan maxamed nuur horta bahalka aan gellayda wixii anigu aan ka aqaan baan horta ka saabanaya inkasta oo anigu ambeeray oo ambeeray yaad haddana wa- aad iiga dheeraysaan waxaana keenaya waa iga aftahmo badan tihiin laakiin anigu waan beeray oo in badan baan beeray ambeero eh, anigiyo aad moodi inaan beeray aan arkahayo yaad waxaad moodaa inaad iiga aftahansan tihiin oo igaga horraysaan haddana waayo aniga hadalkii oo beertii yaa in badan iga dhumaysaa adinkana waxaad moodaa inaan waxba idinka dhumahayn horta marka ugu horreysaa bahalka oo la yidhaahdo meeltaan la yidhahda geleyda iyo masagada sida aad ogsan tihiin waa laba jaas waana sidii daahir u sheegay oo abwaankaasi u sheegay waana kala duwan yihiin waana isla mid meel waa isaga mid oo marka ay bixidoodo ama waa roob ama waa webi labadaba labadaba waa ku baxaan oo taas waa isaga waa isaga waa iska shabahaan laakiin bixiddii waa kala duwan yihiin oo waxay ku kala duwan yihiin ama yacni xataa goyntii bay kala horeeyaan oo goyntii masagada yaa mar walba adag oo masagada yaa dambaynaysa gellaydu mar kasta xilliga waa ka soo horgo'daa masagada waxaa soo horgo'a gellayda yaa soo horgo'da haddana folliinkoodii waa kala duwan yahay midna sida annagu aan u naqaan midda oo koofureed baan idiin sheegaya ama matalan shabeelle iyo ka soo qaad midna saddex gooraa la falaa oo la falaa midna midna laba goor kaliyaa la falaa ayaa la falaa marka mid waliba labadooda marka ay soo baxdo oo soo dhalato mid waliba laba waxaa waxaa soo baxaysa laba dhegood labadaas dhegood hadday soo baxdo oo labadaa dhegood ay soo baxdo cudurka marka ugu horreysa laga ilaaliyo waa bahal yar yar oo dixiriyo socsocda oo la yidhaha diirato yani annagu kolla annagu afkoafurka aanu u naqaan diirataa la yidhaha horta midkaasaa marka ugu horreeya awalan laga ilaaliyaa marka ugu horreeya marka haddana waa kala adag yihiin markii ay xoogaa baxdo oo ay laba labadaas laba dhagood oo kalaa ku darmaysa haddana markaas eh, laba kalaa kusii darmaysa markaas ayan welina xibnayn ayan gaarinin ayan gaarinin gellayda wax kasta hadday noqoto uma no- oo diiratadaasi uma dhibto laakiin masagada hadday tahay ilaa iyo ay saddex minood ka gaadho waa bahasha diiratadaa hadday mar gasho waa bes waxaa jira isaguna cudur kale oo gala oo ilaa iyo lafta dhuuxeeda labadaba waa galaa kaasi waa u sinan yahay ama sidii bulumbulyo u eg yahay ama laftiiyoo keligeedahaba iska madoobaanaysa markaas mid sabuulku dhalaa jira sabuulka u dhalaana xataa waa nuxuus oo wax lagu ma jiro marka haddii daawada hadda la helay oo daawadan dambe la helay waa ay jidhaa waagii hore waxyaalo badan yaa soomaalidu ku waxayn jidhay masagada geed oo la shido oo waad wada taqaaniin bahalka geedkan la yidhaha eribka la yidhaahdo oo wadiga keliya ka baxa oo godaxda leh yaa la shidi jiray intii la- haddii la shido een, waxaa lagu shubi jiray een, dambaskiisaas yaa lagu shubi jiray yaa lagu shubi jiray haddii beertaa sanadaas oo bahalkaasi galo diiratadahi ama waxaa la yeelaa oo waa de anigu intaan aqaan baan idinkaga warramaya waxaa la yeelaa san intaan beerta la abuurin oo aan luncad iyo lunga iyo lungaduud aan loo kala abuurin yaa beerta dhan waxaa lagu shubaa yaa waxaa lagu shubaa dambaskaas kulligeed waa sanadii dhaweyd mid ku galay hadduusan gelin fadaaka muraad waa la iska beeraa oo ama luncad baa loo beeraa ama lungaduud baa loo beeraa luncad iyo lungaduudkuna waa kala duwan yihiin lungaduudkuna waa markii beerta ama roob helo oo ay qoyan tahay ama markii muxuu ahaa webi lagu daayo ay qoyan tahay lungaduud baa noqon marka ay beertu qallalan tahay wana waxaa loo yaqaan luncad marka badarka waxaa la qodayaa marka lagu abuurayo god yar baa la qodayaa waxba aan dheerayn saddexdaas horood amala yaan baa lagu dhufanayaa markaan aaladda tan sidii abwaankii daahir uga sheekeeyey oo kale markii aan la helinin oo aaladaan la helinin yaan baa la yidhaahdaa yaanbadaasaa lagu dhufanayaa yaanbadaasaa lagu dhufanayaa badarka saddex iyo afar iyo intaba waa lagu ridaa haddii lagu rido loo dayn mahayo si markii uu soo baxo intii farahaas oo kale markuu soo baxo waa la gurayaa waxaa laga gurayaa muxuu ahaa ama hal ama laba yaa loo reebhaya ugu badnaan labaa loo reebhaya baa loo reebhaya mar mar adiga waxaa jira dadku saddex loo reebaana waa jidhaa waa jidhaa marka badarka saasaa loo kala gurahaya ama mis ama geleyda ha ahaato ama masagada ha ahaato haddana waa kala duwan yihiin haddana guridoodii masagada saddexdaas goor markii la falo oo la falo waxay noqonaysaa oo xibnay u bixinaysaa dhowr xibnood bay bixinaysaa xibnahaas markay bixiso oo wax oo la yidhaahdo labaduba carab doora la yidhaha carab dooro wax la yidhahdo waxay bixinaysaa faraqya leh faraqyadaas dhexdooda xoogaa yar oo alkuud oo intaan oo kalaha ka dhalanhaya geedkaas waa fidahaya marka masagadii gelaydiina way isku duumaysaa laakiin masagadu farasaasa ha yeelanaysaa oo kala siraaraysaa waxaa laga ilaalinhayaa shimbirta waxaa laga dhex dhisahayaa geed dheer yaa laga dhex dhisahayaa geedkaa waa rarka waa la fuulahayaa jaranjar lagu fuulu leeyahay jaranjartaas geed la yidhaha waraf baa la qaadanhayaa dhagax baad soo aruursanaysaa geedkaas ama mid bul leh oo waxaa jira bac laga siinayo shimbirtu waa didaysaa markaas ilaa beertii oo dhan ma kala gaadhid marka lama laba raka ama saddex raka haddii beerta weynta laga dhex dhisaya hadday yartahana hal rakaa laga dhisahaya marka mid kale waxaa jira waraf la yidhahdo inta saas la yidhahdo fay yidhahdo faydaasay ka cararaysaa haddana ayadana intaas baa loo fuulaya markii midhuhu soo baxaan oo midhuhu soo baxaanna ka horna iyadu waxba ay ka cunto shimbirtu ma leh waa markii midhuhu soo baxaan midhuhu soo baxaan dabadeed markii ay bislaato waa la goynhayaa meel baa laysugu meel baa laysugu geynhayaa annagu afka koofure middaas laysu geeyey oo kulligood laysu geeyey alkuud baa la yidhahdaa magaceeda alkuud baa la yidhahdaa alkuudkaasaa laysu geynaya maalinka dambe waxaa isugu imaanaya dad badan badan badan badan badan badan baa isugu imaanaya sidii abwaanka daahire u sheegay ulihii u sheegay ulahaas caynkooda laftigooda oo xoogaa xagal saasa inay leeyihiin aad moodid madaxana u buuran yaa lala dhacahayaa lala dhacahayaa lala dhacahayaa waa la- sumac baan nidhahnaa waa anagu sumac baan nidhahnaa sax sumac baan nidhahnaa markii sumacaas oo la sumco masagadii waxaa lagu shubahayaa jawaanaa lagu shubahayaa midna waa midda la kaysanayo god oo bakaar la yidhaahdo ayaa lagu shubahayaa midda jawaanada lagu shubay waxaa ka harhaya waxaa ka harhaya badar oo jajab iyo geedkii badarka midii laga gooye balkii iyo qorigii dheeraa xaggoo kuugu haray waa la gurahayaa midkaas waa la gurahayaa iyo ishiisii halkaa la dhigahayaa waagaa la yidhaahdaa loda baa la siinhayaa arigaa la siinhayaa asgeela oo waxaa la siinhayaa oo yacni beeraha yaqaan baa la siinayaa waagaa la yidhaahdaa kaas baa la siinayaa masagadii midna godkaasaa lagu shubahayaa midna waxaa lagu shubahayaa midna waxaa lagu- midna midna jawaanadaasaa lagu shubahayaa dabadeeto marka dhowr cayn baa loo cunaa anigu intaan aqaan dhowr cayn baa loo cunaa mid iyadoo sideeda ahaa biyo lagu shubahayaa waa la karinhayaa eh, marmarkoo digir baa lagu darahayaa digirtaas iyo iyadaa isku bislaanahaya cambuulaa la yidhaahdaa saliid baa lagu darahayaa ama soog baa lagu darahayaa waa muxuu ahaa iyada oo inta oo qaloon oo midli qaloon baa la yidhaahdaa oo ama digsi baa inta la qaato dufan loogu shubaa ay ku ay ay ku babaqaysaa ama qaran baa inta digsiga lagu shubo oo digsiga dhulka la oo muxuu ahaa la saaro iyay ku barasaa midaasna waa lagu alla bariyaa oo daange daango baalcad intaba waa la yidhaahdaa marka eh, muxuu ahaa ragga khiyaarta iyo odayaasha bunka cuno iyo waxaasaa la siiyaa oo waa subaxa hore waa midaasi waa subax hore oo waa waa afbilow mid waxaa la yeelaa soor baa la yidhaahdaa waa la tumayaa xashirta waa laga bixinayaa buunshahaas halkaasaa buunshaan idhaahnaa midka laga bixiyo oo xoolaha la siiyaayo isaguna waa qaali oo waa la gadaayo buunshaa la yidhahda wax la xooro masago ma leh annaga agtayada midda aan- haddii reer koofuran nahay halkaana la dhigayaa jawaanaa lagu shubayaa xoolaha la siinayaa taa buunshaa la yidhahdaa ha xashirna waa la yidhahdaa waa la yidhahdaa miday mar- marka masagada kuu saaray masagada marka sidii eh, daahir u sheegay isaga afmaahin annagu mid waxaan idhahdaa xaniin midna waxaa la yidhahaa jariir waa kala duwan yihiin xaniin waxaa la yidhahdaa keligeed midda inta la jejebsho oo budadii iyo waxaas laga reebay xaniin baa la yidhahdaa oo keligeed lagu shubo masaga waxaa la yidhahdaa jariir baa la yidhahdaa midna xaniin baa la yidhaahdaayo inta la kariyo yaa budadi iyo halkaantaal markay bislaad ku dhowdahay inta lagu taraa qori oo loo qoray oo la wanaajaa saas lagu yidhaahdaado haddii mhm. marka labadaba caano iyo hilib iyo wax i la doono yaa lagu cunaa marka soor la- wax lamida oo la cuno oo nin ragii kaga cayiil ogyaha ma jidho mid ayadana kale waa ishaa laga saarahaya ishii xaggaa la dhigahaya waa kaligeed waxba lama jajabinhayo qofka jaba sida ay waxtar u leedahay qofka jaba ayadaa lagu baaniya subag baa loogu darahayaa hilib la siin maayo qofka caana la siin maayo kaligeed iyo subagaasaa la siinhaya oo iyadana waxaa la yidhaha iyadana waxaa la yidhahdaa ilbixis baa la yidhahdaa oo baa la yidhahdaa ma masagadaas saasan ha konkor waa la yidhahdaa to- toban magac bay adigu toban magac bay leedahay laakiin kama angaaro toban magac bay leedahay haddase midkii ii sokeeya inkastoo aan anugu sida raggiinaan aftahan ahayn een, haddana yacni yaraha anigu hadalku hadda igu cusub yahay yacni sidiinoo kale kama anga kama angaaro waana layga aftahansan yahay oo anigu aftahan maanihi anigu intaas masagadaan u naqaan ha geleyda geleyda iyadana haddaan usoo noqdo waan gadaal usoo noqdo geleydu waa ka duwan tahay geleyda iyadoo hadday mar baxdo carab doorada ay du- isbixiddii ay xibnayso oo markaas ay baxdo xibna xibnay u baxaysaa marka dambe waxay saaraysaa geed la yidhaah bu- buushay saaraysaa geedkaas buushka hadday saadha carab dooraa la yidhahdaa carab dooraas markay ka baxdo sabuulkii baa kasoo dhex baxaya sabuulku sida masagada banaanka ma yaale qob dadan oo wuxuu leeyahay iyada dada marka ayada shimbir laga ilaalin maayo laba waxyaalood baa laga ilaashaa mar mar dhulka maroodiga le maroodiga waa laga ilaashaa bahal inkaar qabta oo jeer la yidhahdo hameenkaas beertay gashaa abartahana waa laga ilaashaa waa laga ilaashaa bahalkasii daranoo geshiitay la yidhaha waa